Dalagyadii la beeray waxaa qaaday biyaha daadka, waxaana rajaxumo soo wajahday beeralayda gobolka Bay oo sheegay inay baaba'een waxyaabihii ay beereen sanadkan. Muddo ka badan hal bil ayay biyaha fatahaadda daadka ku jiraan beeraha, taasoo sababtay in dalagga uu xumaado. Gobolka Bay wuxuu ka mid yahay deegaanada leh dhul beereedka ku habboon tacabka dalagyada noocyadiisa kala duwan, inkastoo beeralayda gobolka Bay ay wajahayaan xilligan aafooyin ku habsaday beerahooda.
Magacaygu waa Cabdinuur Ibraahim Maxamed Xasan. Waxaan ahay guddoomiyaha dallada horumarinta beeraha ee gobolka Bay Bay Cooperative. Marka hore waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha v o a fursadda fiican ayayna siiyeen. Tan kale su-aasha haddaad i weydiisay oo wax soo saarka gobolka Bay sida la og yahay sanadkan waxaa da-ay roobab aad u waaweyn daadad iyo fatahaadaa dhacay wadanka dhan ayaa ka dhacay roobabkaas wadanka saameeyey haddana gaar ahaan gobolka Bay aad baa noo saameeyey haddaanu nahay beeralayda gobolka Bay sanadkan dalagga dayrtan dalag oo hadda lasoo la sugayo oo soo go-ayo bataatanba ma jiro ma garatay Dalagyada sanadkan la beeray oo daadadka roobka ay baabi'iyeen maxaa ka mid ah dalagyada gobolkan lagu beeri jiray waa la og yahay dalagyada waxaa ka mid ah masagada galleyda sisinta looska iyo gabaldayaha marka beerahana beero kuwana waraab waayo kuwana waa roob marka labadaba waa saameeyey roobka haddana siiba magaalada baydhabo iyo nawaaxeeda wixii oo beer ku yaalay kumanaan kun oo higtar daadkii ayaa raacay ceelashii yaa duugmay matooradiyaa eber noqday kuwa oo oo roobka oo gudaha ku yaalo oo laga soo saarayay bisgada iyo geleyda iyo iyo digirtana daadkii yaa fadhiistay biyihii yaa fadhiistay marka sanadkan wax la sugaaya ma jiraan ma jiraan wax dib u kabasho oo beeraha ay samaynayaan rajana ma ka qabtaan in wax soo saarka sanadkan uu najixo
walaal rajada ilaahay lagama quusto hadda beeralaydii waxay dib ugu noqdeen beeraha hadda fursad oo waxaa la haystaa in dalag oo dalagga hadda la abuuri karo oo biyaha meesha ay degeen lagu abuuri karo waxaa ka mid ah sisinta iyo looska marka iyo wixii kale oo oo oo qudaaro yaryar ah marka de ilaahay rajadiisa lagama quusto tan kale waxaan rabaa inaan inta ugu mahad celiyo wasaaradda beeraha ee koonfur galbeed iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee koonfur galbeed sida gacanta ay u siiyeen beeralayda aad baan ugu mahad celinayaa ayaga madaxdooda wasiirada iyo agaasimayaasha labadaas iishegadi wasaaradood marka hadda waxaa fursad a la haystaa in dalag sida sisinta iyo looska iyo iyo yaanyada iyo qudaarta kale in hadda la beerto laakiin walaal daadka shanta degmaba way ku sugnaayeen hadda waxaa u daran berdaale iyo buur hakaba iyo baydhabo buur hakaba oo soddon saddex boqol iyo soddon iyo saddex tuulo ahayd oo kumanaan kun oo higtar oo dalag ka soo go-ayay ayaaba waxba jirin berdaale warkeeda badaa baydhabo xaaladeedaba adi kolle waa lawada waa lawada ogyahay marka dee ilaahay lagama quusto ilaahay baan gacanta u hooranaynaa sanadkan oo dayrtan hadda aan ku jirno dalaggii la filayay ma jiro guga horteena ilaahay hana gaarsiiyo cimilada isbedeshay darteeda abaaro badan oo dadkii ay soo mareen xilligii ay wax beerteen ay rajo lahaayeen haddana daadadkii wada maray marka dee ilaahay xaggiisa kama quursanayno maxamed nuur maxamed oo ah guddoomiyaha dallada iskaashatooyinka beeraha moolamaad oo v o a la hadlay ayaa sheegay wax soo saarka beeraha sanadkan inuu hooseeyo daadadka iyo fatahaada dalka ka jirana uu waxyeeleeyey beeraha wax soo saarkooda sanadkan waa hooseeyaa maadaama oo roobabkii badnaa iyo baadadkii ay qaadeen abuurkii kale oo dib loo abuurayna cudurro iyo waxbaa galay marka waxaan dhihi karnaa sanadkan wax soo saarka beeraha aada uma wanaagsana daadadkii iyo fatahaadii ka jira deegaanada koonfur galbeed beeraha sidee u saameeyeen haddaan kaaga waramo beeraha waa laba nooc qaarna waa kuwa motoorada lagu waraabiyo oo khudaarta ay soo saaro kuwana waa kuwa oo roobabka ka baxo marka guud ahaan labada dhinacba waxay u geysteen dhibaatooyin kuwii motooradana waxaa dhacay in oo motooradii iyo qaarkood agabkii ay daadad ka qaadeen kuwii oo roobkana waxaa dhacday in oo ay biyihii degeen oo daadadna ay qaadeen saas darteed abuurkii kii horena oo daadka qaaday kii dambe oo la abuurayna adiga cudurro iyo wax badan baa isugu tagay dalagyada beernaa maxaa kamid ahaa dalagyada beernaa haddii laga tago noocyada khudaarta eh, waxaa ka mid ahaa sida geleyda misgada digirta iyo sisinta iyo gabalbiyaha iyo waxyaabaha lamidka ah geleyda iyo sisinta hoobaha ugu roon laakiin kuwa kale waa waxaan dhihi karnaa boqolkiiba toddobaatan waa ma- ma wanaagsana qudaartu waa sidee khudaarta eh, markii hore aaday u baaba'day laakiin hadda hoogaha waxaa laga yaabaa inay eh, soo kabato maadaama oo hadda biyihiina ay gureen oo lala tacaalayo qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sare u kac laga dareemay waxaana arrintaasi sabab u ah gaabiska wax soo saarka iyo saameynta fatahaadda ay ku yeesheen iyadoo gaabis dhanka wax soo saarka uu ka jiro gobolka baay haddana beeraleyda gobolka ayaa weli waxay halgan ugu jiraan inay horumariyaan mar kalena ay beeraan beerahooda si wax soo saarkooda uu najaxo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo